بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaye ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a waa sidee xaaladda caawa ee degmada masaajid caligaduud iyo deegaanka geelgub oo maanta ciidamada mujaahidiintu kula wareegeen weeraro culus oo cagmarin ah halkee gaarsiisan yahay khasaaraha murtadiinta ku gaaray weeraradaasi wararkii ugu dambeeyey ayaannu idin haynaa tartan u dhexeeyey macaahidda shareecada ee wilaayaadka islaamiga ah oo lagu soo gebagabeeyey degmada jilib waxaad dhegaysan doontaan culimo mas-uuliyiin odayaal iyo marti sharaf kelimaad ka jeediyey ciidamada mujaahidiinta oo weerar madaafiica ku beegsaday saldhigyada murtadiinta ee deegaanka xaaji cali ee duleedka degmada cadalle murtaqa cilmiyeed ka socday hool ku yaala degmada galahareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo la soo gebagabeeyey waxaad maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey xafladdaasi dadka uga sheekeeya waxay fahmayaan waa oraha uu yidhi cali ibni abitaalib haddaba hadalkaas ahmiyad intee la-eg ayuu dadka ducaadda ah u siinayaa in ay wanaajiyaan usluubka ay dacwada u gudanayaan qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bawan doontaan walaalka ismaaciil salaad ayaa barnaamijka igala qayb galaya waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafreebka wararka شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaannu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar madaafiica ku qaaday saldhigyada maleeshaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaanka xaaji cali ee dhacaduleedka degmada cadalle ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkan ayaana dheliyey khasaare soo gaaray maleeshiyada murtadiinta dhanka kale waa sidee xaaladda caawa ee degmada masaajid caligaduud iyo deegaanka geelgub oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen weeraro culus oo cagmarin ah halkee ayuu gaarsiisan yahay khasaaraha murtadiinta ku gaaray weeraradaasi haddaba aan soo dhoweeyo walaalka ismaaciil salaad oo si dhow la socday weerarkii cagmarinta ee saakay ay mujaahidiintu kula wareegeen degmada towfiiq iyo xaaladda caawa ee degmadaasi haye ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta kusoo gaaray weerarkii cagmarinta ahaa ee saakay mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada towfiiq ee hore loo oran jiray magaalada masaajid cali gaduud weerarkaasi ciidanka mujaahidiinta waxaa ugu suura gashay inay la wareegaan allaha fadligiis gacankuhaynta magaaladaasi iyagoona cagta mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa magaaladan masaajid cali guduud weerarkii saakay ka dhacay khasaaro xoogan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in tirada dhimashada murtadiintu ay gaartay ilaa shan iyo toban askari oo murtadiin ah in lagu dilo weerarkaasi halka lagu dhaawacay lix kale waxaa sidoo kale xusid mudan in weerarkaasi mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo gacanta mujaahidiintu ay hadda ku jiraan ilaa shan maxaabiis murtadiin ah oo xitaa sawiradooda mu-asasada warbaahineed ee alkataib ay maanta soo gudbisay sidoo kale mujaahidiintu waxa ay firxadkii murtadiintii ku jabay masaajid cali guduud uga daba tageen deegaan lagu magacaabo geelgub oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir masaajid cali guduud u jirta deegaankaasina mujaahidiinta waxaa u suura gashay allah fadligiis inay maanta la wareegaan xaaladda deegaanka geelgub iyo sidoo kale degmada towfiiq ee masaajid cali guduud caawa waa mid degan ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta uga haya raayada towxiidka ayaana ka dulbabanaysa iyadoona adeegyadii bulshada ee magaaladaasi ka jiran ay dib maanta usoo noqdeen oo dadweynuhuna ay aada ugu faraxsan yihiin in ciidanka mujaahidiinta muddo saddex sano kadib ay usoo laabtaan oo magaaladaasi ay dib ula wareegaan sidoo kale walaalka waxaa xusid mudan in galabta mujaahidiintu weerar madaafiica ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin deegaanka xaaji cali oo isaga dhacaa duleedka degmada cadale mujaahidiinta saraakiishooda waxay noo sheegeen in tiro madaafiica ay ku dhaceen gudaha deegaankaasi gaar ahaan saldhigyada murtadiinta uuna jiro khasaaro soo gaaray cadowga haddaan usoo noqono wararka ku aadan weerarkii saakay magaalada masaajid cali gudud ka dhacay weerarkii saakay mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada towfiiq ee masaajid cali guduud waxa uu sababay in duhurnimadii maanta degmada cadale uu isaga caro xasan sheekh maxamuud xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya oo shalay soo gaaray cadale wararku waxay tilmaamayaan in gurguurte markii uu maqlay in mujaahidiintu ay la wareegeen masaajid cali guduud iyo deegaanka geelgub in durbadiiba diyaarado helikobter ah ay u yimaadeen oo ay maanta duhurnimadii kasoo qaadeen degmada cadale isagoona soo gaaray ama dib ugu soo noqday magaalada muqdisho warbaahinada cadowgu waxay qorayeen in xasan gurguurte uu kasoo cararay degmada cadale oo ah furin hadeer oo uu maalmahan ku sugnaa sababtuna ay tahay inay mujaahidiintu la wareegeen magaalada masaajid cali guduud shalay hadal uu ka jeediyey xasan gurguurte magaalada raagaceelle maleeshiyaad uu kula hadlayey waxa uu sheegay inuusan marnaba ka tegi doonin furinta dagaalka balse maantay markii uu maqlay in mujaahidiintu ay u jiraan wax ka yar soddon kilomitir marka loo eego masaafada kilomitirka u dhexeeya masaajid cali guduud iyo cadale waa wax qiyaastii dhan soddon kilomitir markii uu maqlay inay mujaahidiintu la wareegeen deegaanka geelgubna oo qiyaastii afar labaatan kilomitir u jirta cadalena ay mujaahidiintu maanta la wareegeen cagaha ayuu wax ka dayey furuntii uu lahaa waan joogayaa marnaba ka tegi maayana maanta ayuu dharaar cad ka soo cararay taasina waxay muujinaysaa in igu sawirtii uu maalmahan shabeellada dhexe ka waday gaar ahaan cadale inay iyaduna soo afjarantay maadaama uu naftiisa u baqay oo uu ka baqay inay mujaahidiintu ugu soo galaan degmada cadale weerarkii maanta ka dhacay masaajid cali guduud waxau noqday hadalhaynta ugu weyn ee warbaahintu maanta ay hadal hayso gaar ahaan baraha bulshada iyadoo murtadiinta iyaga dhexdooda ay is eedeynayeen oo si weyn ay u eedeynayeen xasan gurguurte inuu waxaan oo idil ka dambeeyo oo fashilka iyo jabka murtadiinta maanta ku habsaday uu isaga sabab u yahay waxaa maantay runtii baraha bulshada sidoo kale qabsaday oo la hadalhayay sawiradii ay saake baahisay mu-asasada warbaahineed ee alkataa'ib ee ku aadan weerarkii masaajid cali guduud warbaahinada iyo baraha bulshada waxaa aad u qabsaday oo xitaa warbaahinada cadowgu ay soo qaadanayeen maanta sawirada maxaabiistii murtadiinta ee shanta gaarayay ee mujaahidiintu ay soo bandhigeen iyagoo lahaa waa kuwan askartii xasan gurguurte oo uu kusoo xaaqay shabeellada dhexe maantay gacantii mujaahidiinta ayay ku jiraan runtii sawiradaas aad ayay baraha bulshada u qabsadeen waxaana maanta cadowga ka muuqanaya baraha bulshada iyo internetka markii ay wax kusoo qorayeen niyajab iyo hasiimo weyn iyo in ay ku fashilmeen wilaayada shabeellada dhexe iyadoo cadowga weliba maanta ay isku qorayeen qoraallo ah mar haddii shabeelladii dhexe mujaahidiintu ay la wareegeen badankeeda war waxaa difaac nooga baahan muqdisho oo maanta cadowga halkaas ayay ka maraysaa inay yidhaahdaan waryaana muqdisho nagula soo gelin oo muqdisho aan isku difaacno runtii marka allah ayaa ku mahadsan guusha ballaaran ee mujaahidiinta saaka uu siiyey xaaladda deegaanadii saaka mujaahidiinta la wareegeenna iminka waa mid degan si buuxda ayayna mujaahidiintu gacanta ugu hayaan
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo walaayada galgaduud multaqa cilmiyeed socday muddo saddex maalin ayaa ka dhacay markaska haweenka muslimaadka ee degmada galahareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud kaasi oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada culimo nuqabo iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa multaqaha lasoo gebagabeeyey ka hadlay qaar ka mid a haweenka muslimaadka ee ka faa'iidaystay multaqahaasi halkan waxaan ku qaadanay multaqa cilmiyeed noo socday saddex maalmood multaqahaas oo ciwaankiisa u ahaay wa ina jundana lahumul qaalibuun maalintii ugu horreysa waxaan qaadanay fadlu shahri ramadaan dowru lmar'ati almuslima fi dacwati waaljihaad fatuuxaati ramadaaniya cardu aflaam aljihaadiya maalintii labaad waxaan qaadanay axkaamu siyaam axkaamu libaasi sharciyi tarbiyatu jiili lmustaqbal cardu aflaam aljihaadiya maalintii saddexaad waxaan qaadanay al ukhuwat aliimaaniya waxaan codsanaynaa in naloo soo celceliyo ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco kuwa ku dhaqman uu naga dhigo walaalaha dacwadana waan ka codsanaynaa inay noo soo celceliyaan multaqaha noocaana halkan waxaan ka bogaadinaynaa multaqa cilmiyeed aan maalmahan meeshaan ku qaadanayna annagoo ah gabdhaha galgaduud gaar ahaan gabdhaha degmada galhareeri ku nool multaqaha waxaan ku qaadanay mawaadiic kala duwan oo ilaa toban gaarayso oo ay ka mid yihiin nashaadaad iyo aflaan jihaadiya ayaan ku qaadanay ilaahay fadligiis wax badan ayaan ka faa'iidnay walaalaha maktabka dacwadana waxaan ka codsanaynaa inay noo soo celceliyaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin waani qofka mu'minka waanadu way anfacaysaa marka wayna anfacday culays badan ayaa naga degay wax badan ayaan ku fahamnay oo naga qarsoonay ilaahay ayaa ku mahadsan walaalaha maktabka dacwada waan u mahad celinaynaa annagana ilaahay hanugu anfaca ayaan leenahay multaquhuna maanta wallahi wuxuu noogu soo aaday meel oo aad u farxad badan iyadoo cadowga ilaahay ou jabay sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur ilaahay cadowgiisa wou dib jeediyey annaguna waa sii caagirsanaynaa rag iyo dumarna kuma kala harsanin waxaan leenahay walaalaha mujaahidiintana isbiruu wasaabiruu guulaha aada soo hoyseenna aad ayaan ugu farxannay multaqahana waxaan ku qaadanay farxad aad u weyn iyo bishaaraad iyo annagoo dhegaysanayna ayaan ku qaadanay ilaahay ayaa ku mahadsan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay naqiib cabdulaahi sheekh waxaan halkan usoo fadhiisanay inaan la wadaagno gabdhaha muslimaadka inaan la qayb qaadanno taasoo lagu kordhinayo aqoon cilmiyoodkeeda inaan farxadda kala qayb qaadanno si aan wax badan uga ogaano bal aqoonta tacliimeed iyo cid allaale iyo ciddii maantay wacdarahan kaalinta mugala ka qaadan doonto si aan shaahidiin uga ahaano yaan halka usoo fadhiisanay haddaan nahay marka odayaal ahaan waxaan baraarujinaynaa gabdhuhu waxay lafdhabar u yihiin waa halka laga soo aas-aaso ama laga tarbiyeeyo dadka loo diyaarinayo in ay noqdaan hogaanada islaamka hogaaminaya ayaa ayaa barbaariya ayaa ayaa soo tarbiyeeya manbaca ay kasoo fuli ubaxa loo diyaarinayo in uu noqdo mustaqbalka dadka waxtara sidaa darteed waxay tahay lafdhabar ilaahay hagagtooda ayay ku celiyey maanta waxaan ognahay inuu dagaalku yahay mid ay dib jeediyeen oo sii socda abwaantaakow ayaa isagana xafladdaasi gabaygan ka jeediyey soomaaliyay toos waktigu waaba ka tegaye talaxumadaydiin haysatana meel isaga tura tawfiiqdu meeshay la taal maba taqaanaane jihaadku tartama raayadana meel kastaba taga haddiise leeska tuure sharcigan aan tixgeli weyno rabbiyona taageera oo taliya mooyaane amxaaradu inay naga tegi tala sugi maaye amxaaradu inay naga tegi tala sugi maayo amxaaradu inay naga tegi tala sugi maayo murtadkan kufrigu tababartaye talada loo dhiibay eetigaadi soomaaliyeed cadow taagaya ee amxaar inuu nagu tunta tankiyuu dhaaya ee turkiga intuu aada yidhi hadalla taagtaagan ee torraydi nala geli lahay soofuhuu tumaya madaxtooya maan loogu tegin tabarnaan loo sheegan tunka cidda ina loo dhiganan gowrac lagu taagin taladeennu waa dhimantahe taasa la ogaada taladeennu way dhiman tahaye taasa la ogaado soomaaliyay toos wax baan idin tusaalayne tilmaantaan baxayaahi waa taabagelintiine kitaabkeenni waa loo tashaday xaqa ku toosnaye tabdiilkaad sugaysaanna waa baybal taag darane dibadeedna weydiin talinaa gaalka taygale waa inaan tafaacaydannoon diriru taagnano haddiise leeska tuure sharciga aan tixgeli weyno amxaaradu inay naga tagee taala sugi maaye amxaaradu inay naga tagee taala sugi mayo soomaaliyay toos waxbaan idin tusaalayne tilmaantaan baxayaana waa taabagelintiine tilmaantaan baxayaana waa taabagelintiine cadowgiina taariikhiga maba taqaanaane etoobiya oo hadda tababariyo tala wadaagteene torrayda dabkeerabaad galab u taagseene waa inaan tafaaxaydanoon diriru taagnano haddiise leeska tuure sharcigii aan tixgeli weyno amxaaradu inay naga tegee taala sugi maaya
ugu dambeyntii waxaa goobta kelimadan kooban ka jeediyey sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud bacdallaahi xuduurka ama kasoo qaybgalayaasha munaasabadan ee qiimada leh jazaakum allahu khayr aljazaa isdhegeysiga iyo qof walba kaalinta iyo doorka ka aadna sida marka maaragtay u gutay waajibkiisa waa ka maxsantihiin bacdallahi subxaana watacaala ee maanta waxaan joognaa dowdabada murtaqihii maalmahan ku socday hoolkan degmada galhareeri murtaqahaas oo ahaa murtaqa cilmi ah oo ramadaani ah looga talagalay nashaadinta iyo isbaraarujinta iyo maswacyigelinta looga talagalay ee culmo ajilo ah iyo reeg dalabatulcilmi ay ka qayb qaateen ummad badan ay ka faa'iidaysatay ee mawaadiic kala duwanna looga hadlay sida axkaamu ramadaan waxaa kale looga hadlay tarbiyatu jiil mustaqbal in maaragtay lasoo saaro jiil iyo dhalinyaro mustaqbalka ummadda muslimiinta anfaco sidaas oo kale waxaa looga hadlay dowru lmarati lmuslima fi dacwati waljihaad gabadha muslimada ah ee kaalinteeda jihaadka iyo dacwada islaamiga ah kaalinta ay ka leedahay ayaa looga hadlay runtii maalmahaas markaas si fiican loo kala faa'iidaystay ciddii bixinaysay duruustaasi iyo tawjiihaadkaasi iyo ciddii dhegaystanaysayba waxay ku dhex jireen cibaado oo bishan runtii dhexdeeda ah oo isfaadatlcilmi ee maaragtay meesha ay ka dhacday nashaadaad kale oo tira badan oo maaragtay markaa waxyaalaha cusuba sida aflaamti ee maalin waliba wixii soo dhacon oo maaragtay meesha laga shidaayay runtii waxa waaye wakhti aad iyo aad looga faa'iidaystay murtaqahana antii laga faa'iidaystay la kala qaatayn cilmi waaye waxay u baahan tahay in la dhaqangeliyo oo camalfalkooda iyo gudashadooda ammaanadaasi oo fardi walbaba si gaar ah oo la yimaado ayaa looga baahan yahay jazaakumullahu khayra jazaa raggii oosha gacanta ku hay maktafa dacwada ragiisa iyo runtii gabdhaha oo ducaadda ah in badan maaragtay dad ka faa'iidaysanaya ama soo jamciyey dadkana ay yihiin jazaakuna allahu khayran idinkana ayaan leenahay baaraka allahu fiikum cilmigana mar walba waxaa la rabaa ramadaan iyo kheyrkiisaba in sidiisa cilmiga sharciga ah barashadiisa aan sidaan ugu dadaalno أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dhexe ayaannu isla soo gaarnay tartan u dhexeeyey macaahidda shareecada ee walaayaadka islaamiga ah ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jilib maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo qabanqaabiyey tartan loo qabtay ardayda dhigata macaahidda shareecada ee ka furan walaayaadka kale ah labada farac ee machadu shariica ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe faraca machadu shariica ee walaayada islaamiga ah ee bakool faraca machadu shariica ee walaayada islaamiga ah ee bay tartanka ayaa socday muddo ugu dambeyn xaflad ayaa loo dhigay gebagabada taasoo lagu abaalmariyey maxadkii kaalinta koowaad galay xafladda waxaa lagu qabtay degmada jilib waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin odayaal iyo marti sharaf kale ugu horeyn codadka aad degeysanaysaan waa kelimaad ay goobta ka jeediyeen sheekh cabdilwaaxid isxaaq muudey sheekh abusaciid asaylici iyo sheekh maxamed balli yarfac illaahu aladiina aamanuu waxaad ka fahan marka aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga dadkuu ku sharfaa kor buu u qaadaa darajadooda hor dadka mu'miniinta o dha ilaahay kor buu u qaaday gaar ahaan haddana dadka waaladiina uutuulcilma darajaad oo bini'aadanka hadduusan cilmi lahayn aayadda waxaa laga fahmayaa dhulkaasuu yaallaa qaymo male wax liitawo sida aayaddii suuratu acraaf ninkii dee caalimka ahaa dee cilmigii isaga tegey alla wuxuu yidhi walaakinahu akhlada ila al ard marka runtii waa sharaf midda kale mabda'ana waxaa la og yahay laba tiir buu ku taagany mid waa aqoon waa midda haddaan u fadhinno iyo tacliim oo haddee gaalada shubaha ay keenayaan waxay u baahan tahay in loo jawaabo oo xujaj ay u baahan tahay oo mabda'a waxaa lagu difaacaa aqoontaas midda kaleo dee mabda'a u baahan yahayna quwa ayuu u baahan sida suuratulxadiid dhibaatooyinka maanta ina hayso waxyaalahan ugu bixi karno waxaa ka mid dariiqan inaan marka xoojinno oo dadku mabda' bay leeyihiin diintooda ay bartaan weliba hadda dadka meesha fadhiya ardada runtii waa dad da'yar ahamiyad bay leeyihiin maxaa yeele waa jiilkii ummaddawu waxaa la rabaa marka cilmigaa dadka aan barayn ilaahay dartii iyo wajhul aakhira inaan ku raadinin adduunyo aanaan ku raadinin waana midaan ku najaxeenna woy wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waxaa loo kulansan yahayna waxaa weeye waa arday oo mutasaabiqiin aha oo ku tartamay qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala kana socota macdu shariica litacliimi alcaali macadka magaciis marka aad fiirisid iyo mowduuciis oo litacliimi alcaali iyo howsha hadda ay soo qabteen oo ah musaabaqo qur-aanka ku saabsan iyo wakhtiga hadda aan joogno waxba isku aad-aadan ilaahay subxaana noo aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaan idiin soo dejinnay kitaab sharaftiina iyo qiimihiina ay ku sugan yahay ee caqliyaasha markaan qur'aankan ilaahay noo soo dejiyey waa khayru kitaabin calaa khayri rasuulin lagu soo dejiyey fii khayri zamaanin la soo dejiyey likhayri ummatin loo soo dejiyey markaan dhammaan waxaana laga rabaa inaan baranno oo aan ku camal falno oo aan tadbiiqino فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي سبحانه وتعالى يا ماسك لولا ليال إلهي قرآنك سوح كل يهي فاستمسك بالذي أوحي إليك شعور فاروق وحلي يهي صوماليك فاستمسك وحلي رب ده بولي رب ده بالذي أوحي إليك وحي اللقو وحي ودني محمدو صلوات الله ربي وسلام عليه وقرآنك كدق innaka calaa siraatin mustaqiim waxaad ku sugan tahay jid toosan oo ilaahay uu toosiyey ardadatan iyo macadkan wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa haddaa nicamka ilaahay aad doontaan inaad tirisaan ma koobi kartaan maanta marka ruuxu inaad ogaataan waxa weeye waxbarashada iyo aadaabta iyo akhlaaqda iyo cilmiga sharciga iyo xujo inuu kugu yahay waa nimco gaaroo ilaahay uu ku siiyey marka jaaniskaa iyadaa ka faa'iidaysa baaraka allaahu fiikum wa jasaakum allahu khayran waxaa sidoo kale goobta ka hadlay maamulka macahdu shariica oo ka warramaya ujeeddada tartanka iyo ka soo qaybgalayaasha tartankaasi waxaan rabaa insha allahu tacaala halka inaan ka caddayno ujeedkii laiskugu imaaday ee fadhigan loo caqiiday kaasoo ah xaflad lagu soo gabagabaynayo musaabaqa qur'aani ah oo bisha ramadaan lagu soo beegay oo muddo soo socotay saaad la socotaan macaahidu shariica waxay ku kala yaalaan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan wilaayada baay iyo wilaayada bakool wilaayada jubbal wasda musaabaqo oo waxaa jirta macaahidda mar walba dhex marto oo ardada dhexdeeda ah oo joogto ah bil walba waxaa dhacdo musaabaqo oo ka dhexayso ardada macahad walba ku sugan taasoo lagu tartamo culuumta shareecadoo idil waxaa kaloo jiro musaabaqo oo waxaa weeyaan macaahidda dhan ah taasoo ah tartan u gaar ah qur-aanka kariimka maanta wixii ka dambeya insha allahu tacala waxaan rabnaa inaan u tillaabsanno culuumta ka iyo mawaadda inteeda kale inaan kadhi ka samayno ayagana musaabaqo guud oo ka dhexayso macaahidoo idil sida hadda loo sameeyo musaabaqada qur'aaniga ah waxaan intaan ognahay hadda waa markii saddexaad oo ay qabsoonto musaabaqadaas guud ee qur'aaniga ah sidaas darteed machadka maanta hadda aan joogno ayaa wuxuu noqday machadkii galay kaalinta koowaad ee tartankii dhex maray macaahidu shariica ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan musaabaqadan kayfiyadii haddaan waxay dib ugu laabto saaad la socotaan ardo badan baa macad walba joogto suuragal ma aha in ardada dhan intaa meel isugu geeyo ikhtibaar laga qaado sidaas darteed waxaa la sameeyey machad walba gudihiisa in tartan laga sameeyo saddexda arday ee usoo u saramartana ay machadka matalaan sidaas daraaddeed afarta machad waxaa uga qayb galay machad walba saddex arday oo matalayso machadka annaga ka qismil macaahid ahaan markii aan ardadii aan ikhtibaarnay kuwii soo gudbay ee ardada dhexdeeda ka soo gudbay waxaan u gudbinay qismu jamciyat alqur'aan limaktab dacwa ayaga ayaa noo sheegi doono siday u kala hormareen wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu ardayda ayaa dhankooda bandhig sameeyey faina nicama allahi cala alinsaani cadiima wa ifdaalahu calayhi kasiira qaala tacaala wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha ومن نعمه نعمة الإسلام والسلام والأمن والأمان وحفظ القرآن والتعلم للعلم الشرعي ثم يضيب أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لمكتب الدعوة لحركة شباب المجاهدين أشكره على ما يقدمه لخدمة الإسلام وأهله ومن ذلك هذه الجهود التي تجري على قدم وساق في جميع الولايات الإسلامية في السومال كما أتقدم بالشكر الجزيل للأمير العام للمكتب على إنجازاته وجهوده المتواصلة المستمرة للسير بتحقيق الأهداف التي من أجلها أسس المكتب كما أشكر كل من ساعده وسانده على هذا الخير الجليل وأسأل الله أن يجزي الجميع خيرا وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم ومرحبا بكم بمعهد الشريعة وأهله المتكاتفين قلبا وقالبا وبمناسبة هذا اليوم السعيد أود أن ألقي في هذا اللقاء المبارك كلمة موجزة متحدثا باسم المعاهد يوم يكرم فيه أهل القرآن في شهر القرآن شهر رمضان كما كانوا مكرمين سابقا ولذا نحن فرحون ومسرورون غاية السرور هذا اللقاء العظيم لقاء تعظيم كلام الله ونرحبه غاية الترحيب إن من أجل النعم على المسلمين في الولايات الإسلامية waxaa doorkooda la siiyey odayaasha dhaqanka ee xafladda ka soo qayb galay اولا الهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكالنا السين نعمه الاسلام والايمان نعمه الامن ان وكو فرح صنهاي كسو قبل كان ترتن كان قرانك كريمك لغو وينيناي معهد الشريعه للتعليم العالي ارن كاس وارن سو دوين مدن وارن فرحد مدن وارن خير وناك حنبارسن وارن مكتبه كدعوده وكو ددالي وحان لانها الهي سبحانه وتعالى ha u saaro miisaankooda xasanaadka maalin maanta ka baahi badan yihiin raggan maskaxda tuujiya wanaaggan iyo khayrkan labaatan afar sac u taagan inay ka shaqeeyaan ardadan waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaad tihiin quwaddii ummadda idinkaa xoog ah maanta dhallinyaraad tihiin dadkii berri mustaqbalka bedeli lahaana waa idinka insha allahu tacaala wixii dadaaloo la idin geliyey yaan la dayicin Een, dadaalkana ha la muujiyo annaguna waa marxabaynayna arrinkan waana soo dhowaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalow ilaahay baa mahadsan haddaan nahay annaga odayaasha dhaqanka ama nuqubada haddaan nahay waxaan leenahay dardaaran war wixii ladan bari wax idinka dambeeya gaarsiiyo waxa weeye waxaad wadeen sii labalaabo macallimiintiinna idinka dhammaan sii labalaabo waxaa idin sugahay jid dheer oon ku jirno oo islaamka uu ku jiri maslaxa marka ardayga la keeno saddex buu ka turjumaa guriguu ka soo foofay oo aabbihii iyo hooyadii wuu ka turjumaa akhlaaq ahaan iyo edab ahaan iyo wuxuu la joogay macallinkii wax soo barin wuu ka turjumaa maamulkii maxaan ku radaa uu la joogin wa- wuu ka turjumaa ninkii wanaagsan oo wax wanaagsan la imaado oo sida hadda raggan iyo hor fadhiya camal ah waxa weeye meesha wuxuu kala kacayaa farxad annagana naga imaada asagana uu noo soo hooy haddan waxaan u fadhinaa culummo yaryar oo ilaahay diintiisa xambaartoona kor u qaaday waad kala nasiib badan tihiin ogaada allaahu akbar allaahu akbar waxaa intaa ii dheer nimiyey waxaad tihiin dalaba culummo ilaahay uu soo saaray dhiigna lagu soo saaray iskama soo bixin waxaan idin leeyahay sida juhdinka loo- ju- juhdiga linkugu bixiyey idinkana maskaxdiina tuujiyo sii laban laaba dadaalkiina sii laban laaba sii saddex laaba ilaahayna haydan barakeeyo cilmigiina ilaahay hanoo barakeeyo aqoontiina ilaahay hanoo barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ayaa mahad iskale subxaanaه wa tacaala ina soo gaarsiiyey xafladdan aadka u qiimaha badan ee aan galabta u fadhino ilaahayga inoo suurageliyay aan u mahad celinaynaa Ee, maktabu dacwa jazaahum allahu khayran ragga culimmada ee ka shaqeeya ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu dara dadaalka iyo juhdiga faraha badan ay ku bixinayaan dacwada ummaddan sidii loo gaarsiin lahaa jiilka soo kacaya ummaddan soomaaliyeeda muslimiintana sidii wax loo bari lahaa dadaalka ay ku bixinayaan ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ugu dara bacda daalika macadka si aad ogtihiin macadu shareeca macaahidda waaweyna xarakada ay gacanta ku hayso ka mid yihin ardada markaa wujuuhdooda fiirisa waa dad yaryar oo da'doodu aad ay u yar tahay laakiin macadka markaad fiirisa magaca ku qoran macadu shareeca litacliimi alcaali waa wax weyn soo maha ilaahay fadligii wuxuu ilaahay inoo qadaray jiilkaa yaryar ee ubaxee quruxda badan inuu ilaahay inooga soo saaro macadkaas caaliga ahee mustawihiisu sarreeya maantana waxaan u fadhinaa xafladii khitaamiga ahayd musaabaqada loo dhigay bisha ramadaan ee ardadu ay ku tartamayeen qur-aanka kariimka waxay walaaluhu inoo sheegeen macaahid afara inay ku tartamayeen qur-aanka kariimka laba ka midana ay ku yaalaan gobolkan jubbada dhexe labada kalena ay ku yaalaan gobolka baay iyo bakool waa la tartamay tartanna hadda maxaa caado u ahaan jiray cid unbaa guulaysanaysa soomaa ilaa dadku hadday meel isugu yimaadaan oo orod lagu tartamo isbarbardhac uu iska yaraanaya sida qaalibka ee guushu idinka idin raacday macadkan faraca jilib ku yaalla waa nasiib weyn oo ilaahi subxaana wa tacaala idin qadaray ilaahay inaan ooga mahad celino weeye oo aan inaan alxamdu lilaah walaalaheenna way dadaaleen ee sida walaalku inoo sheegay mustawahooda iyo qur-aankooda iyo cardigooda aad yuu u fiicnaa laakiin guusha idinkaa maanta qaatay waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala guusha sida hadda aad u qaadateen oo raayadeeda aad u sidaan sanadka dambena hadduu ilaahayna gaarsiiyo inaan laydinka qaadin war diyaar butiin yaa haddaan noolna waa isugu imaan doonaa hadduu ilaahay idmo waxaan rabnaa magaalada jilib iyo wilaayada jubbada dhexeba sida hadda aad u sidaan insha allahu tacaala berrina ramadaanka soo socda ee kun afar boqol afartan iyo toddobada inaad hormuud u noqotaan biidni illahi tabaaraka watacaala taana marka waxay ku imaanaysaa dadaal iyo juhdi iyo dhafar iyo soo jeed iyo habeen iyo maalin oo dadaal la bixiya waxaad dareemaysaan ilaahay ha idin barakeeyo waktigiina wuu ya- niman dhalinyaroo soo korayaa tihiin fursad fiicanaad haysataan meeshaana laidinku soo xaray danihii adduunye iyo mashquulkeeda o dhan waa laidinka soo wada xaray waxaad ku mashquulsantihiin ma laha biilkiina waa la bixiyaa nafaqadiina cuntadiina dawadiina noloshiina waa laga fikiraa macalimiina laydin keenay nidaamka noocan oo kale ah ee kuleejyada ku yaala magaalooyinka waaweyn ee cawaasimta dhaqaalo fara badan ee waalidiintu bil walba ku bixiyaan ardaygii waxaa suurtooda boqol iyo konton doolar laba boqol oo doolar in bishii laga bixi ardayga noloshiisa la hayo caafimaadkiisa la hayo waxbarashadiisana la hayo waxaa laga yaabaa calaa arday taklifo badan inay ku baxdo laakiin maanta bifadlillahi waraxmatihi camalkiiya culeyskiina qaatay maxaa marka idinka laydinka rabaa waxaad tihiin arday ama ubax camalka islaamigaha jihaadka uu soo koriyey lagu soo barbaariyey shareecada ilaahay berito waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan hogaankii ummaddan inaad noqotaan soo diyaar uma tihin waxaa la rabaa berri culimmadii ummaddan inaad noqotaan macallimiintii inaad noqotaan qiyaadadii berito bariga afrika furan lahayd inaad noqotaana laydinka rabaa macnawiyaadka iyo niyadda caaliga ma haysaan waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad u diyaar garowdaan berri ummaddan hoggaankeeda inaad noqotaan annaguna waxaan wax idiin barayno juhuudda laydinkugu bixinayo iyadoo ragga qaar dagaal ay ku jiraan qaar maamulada ay ku jiraan shaqooyin mashquul lagu jiro wax wax laydin barayo waxaa weeye berri inaad hoosha nagala wareegtaanoo meesha inagu aan gaarsiino tabarteena ay ku soo dhacda inaad raayadii nebiga kasii qaadaan oo kasii wadaan oo caalamkao dhan aad gaarsiisaan soo hamigaadin kuma jiro allahu akbar allahu akbar ma sha allah niyaddaas caaligaan rabnaa jazaakum allahu khayran ilaahayna ha idin barakeeyo eh, hana ina tusiyo innagoo insha allahu tacaala macadkaan oo dhammaaday oo khitaamkiisa aan u fadhino xafladdiisa aan u joognana iyadoo nabada insha allahu tacaala ilaahayna gaarsiiyo haddana insha allahu tacaala waxaan rabnaa jaa-isooyinkii iyo abaalmarintii laidinkugu talagalay inaan bixinno biidni illaahi tabaaraka watacaala walaalka mudiirkaan u yeerayaa abaalmarintiiyaan bixinaynaa abshiruu marka insha allahu tacaala waad guulaysateen keli idinkaga tegi maaye khayraa la socda ma garteen ku bishaaraysa ugu dambeyn waxaa abaalmarin la siiyey maxadka kaalinta koowaad ka galay tartanadii la qabtay
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan dadka ugu sheekeeya waxay fahmayaan waa oraah uu yidhi cali ibnu abi taalib haddaba hadalkaasi ahmiyad intee leeg ayuu dadka ducaadda ah u siinayaa in ay wanaajiyaan usluubka ay dacwada u gudanayaan waa xalqada labaatanaad taxanaha duruus tarbawi ah waxaa soo jeedinaya sheekh maxamed jamaal الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين حدثوا الناس بما يعرفون dadka yacni maaragtay in looga sheekeeyo waxay ayagu garanayaan runtii ikhwaani fillah waxaan ognahay bani aadamku inay ku kala tagsan yihiin xagga garaadka caqliga fahamka inay ku kala tagsan yihiin kuwa fahamkooda aada u fog meelaha qaarkood markaad kula hadasho isla markiiba taswiir ka bedelan midka adigu aada wadatay u soo baxay ayaa jira wey macnaa fahamkooda aada u liita dartii wey walidaalika shareecadeena islaamka wax badan arrinkaas way ka hadashay weliba nebigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wax badan booriyey dadka in lagula hadlo calaa qadri cuquulihim in lagala hadlo soo ma jeedid yacni garaadkooda ama caqligooda ama garashadooda hadba qadarkii ay tahay in lagula hadlo si marka looga badbaado yacni maaragtay tasawuraad ka bedelan sida xaqiiqada kitaabka u hadlay ama sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam si aynan halka u imanin oo khilaaf iyo waxyaalo noocaas meesha looga badbaado wey walidaalika imaamu bukhaari ayaa kitaabkiisa saxiixa wuxuu ku baabaysay baab ugu magacdaray man taraka bacda alikhtiyaari makhaafata an yaqsura fahmu bacdi annaasi canhu fayaqacu fi ashaddi minhu yacni maaragtay qofka uga taga yacni waxyaalaha ikhtiyaariga ah qaarkii kelimaadka asigu markaa rabay inuu soo qaato ayuu ka tegayaa muxuu uga tegayaa cabsi uu ka cabsanayo dadka qaarkii fahamka inuu ku gaabto oo markaana ay ku dhacaan wixii la rabay in laga reebo wax kasii adag soo ma jeedid ama waxay la farayay wax kasii liita inay qaataan markaasi wey walidaalika imaamu bukhaari raxmatullaahi calayhi halka baabkiisii wuxuu keensaday xadiidka caaisha radi allahu canha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yaa caaisha lowlaa qowmuki xadiidu cahdihim qaala ibnu zubayr ayaa wuxuu leeyahay bikufrin lanaqadtu lkacbata fajacaltu laha baabayni baabun yadkhulu nnaasa wa baabun yakhrujuun nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu ku yidhi radia allahu canha qoomkaagii oo haddee waxaa weeye cahdigooda cusub soo islaamidooda cusub oo hadda gaalnimo ka yimid haddii la la'yahay haddee waxaan burburin lahaa kacbada ibnu caswiir waa markii kacbada gacanta lagu dhigay weeyaan oo maka muslimiinta ay la wareegeen markaas yowi oo reer maka in badanna marka ay soo islaameen rasuulku hore calayhi salaatu wasalaam kacbadan waan burburin lahaa laba baaban u samayn lahaa baab dadku ay ka soo galaan iyo albaab ay dadka uga baxaan markaas yowi kolka meesha waxaad ka fahmaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu ilaalinaya dadka cuquushooda markaas yowi yacni nebigu wuxuu ka tegey bacd alamri almanduub ayuu ka tegay yowi muraacatan liaxwaali innaas dadka axwaashooda la ilaalintoodii maaragtay ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga tegey bacda alamri almanduubi markaas yowi sidoo kale imaamu bukhaari ayaa baabaysay baab kale ugu magac diray islaam baabkii hore macnihiisii baabu man khasa bilcilmi qowman duuna qowmin karaahiyata an laa yafhamu kolkaasaa wuxuu keensaday cali qowlkiisii radia allahu canhu uu yidhi xadisu nnaasa bima yacrifuun atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh waa ka sidaas uwi imaam bukhaari raxmatullahi caleh wuxuu leeyahay baabkan uu ku yidhi yacnii uu ugu magacdaray ruuxa cilmiga qoom uu ku khasisay qoom kala sokadoodii cabsi ama karaahiye uu kahanayo ninkaasi ama sheekha uu kahanayay inay fahmi waayaan cilmigii masaa-ishii matalan yacni maaragtay caqiidadii oo kale sida alasmaa wasifaat ayaa meelaha qaarkood yacni dad lagu khasisaa oo aqoontooda ama caqligooda iyo garaadkooda sarreeya kuwo kalena looga gaabsadaa maxaa yeelay kuwa kale looga gaabsanaya hadduu warkaa gaaro waa intaasoo tasawur ka bedelan midkii wanaagsanaa ay ka qaataan oo meeshii fasahaad uu ka dhaco markaas yowi ibnu mascuud radiallahu canhu wuxuu leeyahay maa anta bimuxadisin qowman xadiisan laa tabluquhu cuquulahum ilaa kaana libacdihim fitna haddii qolo looga sheekeeyo sheeko ama xadiis caqliyaalkooda aan qaban karaynin ama gaari karaynin maxaa ka dhalanaya fitna ka dhalanaysa markaas yow sidaa darteed ikhwaan fillah waxaan boorinaynaa saddex shay in la ilaaliyo qofka yacni ummadda dacwada gaarsiinaya ama xaqa u sheegaya saddex arrimood waa inuu ilaaliyaa wey kow waa inuu ilaaliyaa alfaadda munaasabka ah wey kelimadda uu jeedinayo alfaad munaasab ku ah waa inuu u doortaa markaasi wey marka labaad waqti munaasab ah waa inuu ku doortaayo u doortaa wey marka saddexaad waa inuu ilaaliyaa dadka asigu u sheekaynayo ama u warbixinayo ama kelimad u jeedinayo markaasi wey soo ma jeedid si aynaan meeshaasi fitna uga dhalanin oo fahamkii yacni ka khaldan fahamkii hore aanan meesha looga qaadanin markaasi wey al-ustaad cabdullaahi alcadami ayaa wuxuu leeyahay dadka in lagula khitaabo caqliyaalkooda waxay qaban karayaan fahmyadoodana ay camimi karayaan qalbiyaalkooda garashadii ay qaban karayaan waa arrin la dalbaya xagga sharciga wey shakina kuma jirto wey bacdu ahlulcilmi ayaa waxay qaateenba inay xaaraam tahay dadka waxaynaan garanaynin in lagula hadlo markaasi wey soo ma jeedid haddii waxaynan garanayn haddii matalan qofkan luqa ingiriis aad kula hadasho af soomaalina uu yaqaano ninkana soomaali uu yahay haddii ninkaas waxba kama dhaadhicin kartid owi ama kelimaadka adiga aad u jeedinaysid haddii aad ugu soo darto kalimaad aad adag caqligiisa aan keeni karaynin haddaad aan qaban karaynin haddii ninkaasu hadde waxa weeye fitna uga dhalanaysa wey balaayo iyo waxyaalo kale hadallo kala meesha ka dhalanaya taasina waxay ku noqonaysaa caqabad dacwadii bay ku noqonaysaa wey marka dacwada si ay u gudato ikhwaani fillah u fushaa waa inaan ilaalinaa saddexdaa qodob haddaan soo sheegnay hada wbillahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin guudahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى